marka hore barana leedahay warbaahinta meeshaan meesha la leedahay afar iyo labaatan saa gudahoodiiyo guurada la aysinyeri maamulka meelaka jara oo maaragna taliyaha militariga gaar ahaan mees deegaankaas intay hoosteeda aysi ka armi meelada sheegayd meesha lagu kulay buntland markan afar iyo labaatan saa ka guuraa meera inuuna daba maragneeda ganacsata oo daba manaha xaafis leh daba macnaha caruur leh oo malcaamadi leh dugsida kalaayan daba far laatinta ka guuri kor iyo walananag miyini dadka guurayn miyineer marka sababta lasiin eray afar iyo labaatan saac ee deegaankaas ku anku guuraa lasiin er meeta wallahi saastaasi maragneed iyo ku jawaabo doonaan iyo dhaweydiin laakiin maragneed umaata daba
ma in weydii waayteen saraakiisha siinku wargeliya ama siink amar inta deegaankaas ku guurtaan asbaaba ama sababo isin meelon ku guurtaan warsateena ma isin siinku jawaaben
markiina warsilban mamaydaneeran delkaxorya maragneeda gabada doosaasan dhow degaanka dhihi al-shabaab iyo meele ka degaalamayn markan maanaha dadka afurta maayta ka hadlaw oon dadkaasan ogo untaa unkasana oon isdadkaasi amiinka midayin maragneeda saas darteelisiinka gureelnas horta marka ada shaksiyada deegaankaas may ku qabdaas may camala meelo ku hayda anmayba meelo kahaya dukaanka leh marka awlaadii meelo walka iroogana caruur ha caruurya irog yaala iroogi dukaanka leh marka ilaa iyo meeqasina deganta deegaankaasay todoba sini degana marka todoba sina ilaa hadda maamulka degmada deegaankaasay maku gorodayana in aad meelahaas muddo intaas la-eg aad ku noolayti kuwargeliday in intaasay dhow aad meelaas ku noolayti haddana asbaabaha waktigan sheentini deegaankaas afar iyo labaatan saacan kubaala ka era meeta maamulka maragneeda wargaboodan waxaay sida geed geersi gobolya degmo maragneeda xafiis kasta noo maragneeda warqabooga noo wada diyaari nagaagana kuwada muran ina guddiga badoomi lana dad maamul leho warilaanka baahda maamulka laakin la hariirayo iyoona maamul la hariirayo oo maragne hordaan meelo deegan aho saasee kahayn
dad oo la hirhiriy ya dheegahayna oo deegaankaas ku sugan jarta arrintaasay meeqa diireen tiradii haddii jarta wallaahi maaragneed magaaladan hadi ku suganna ama ti maaragneed magaaladan kusuganna barana leeray gobolka janaada hooseeda si degniga lama digin mirafle hadi hala qofa kirim oo iska maala yacniyo wal oo dambii midnalan tahayna kirim oo ilaa dhowr iyo labaatan miskiin maalmood may amari ahaay marka hore inta lan hirin lankaas mayba camale ahaaye helan oo dhaktare ahaaye farmisiyaklahaay lamo maaragneed weli dad dhowr iyo toban sano degnahaay guri kaleeye maalada kaleeye gurisha isla odasiliya kaleeye lan ganacsate waana dhakhtare oo farmisi kale wahay okay marka afar iyo labaatan saac sidaad sheegtay awlaad iyo ganacsi isin meelasay kulatin waana isin ku suuro galaan inaysin afar iyo labaatan saac ku guurtaan deegaankaas haddii ku guuri waaytaan may lasiin sheegi tallaaba lasiin qaada lasiin yari maamulka waata baabusha manin sheegni markii lanka taliyaha saasaneeri gobolkiiyo degmadiya insaani wargashinkiini meelaha kala kula meel mudbiini iyo nimeedaaneran barnaamijkaas ku fungno ka soomaaliya atin barnaamijkaas unumaxnoodana lankaasi marnariyayadana ilaawaneran madiya saafineran gutiya insaarey wari waxa ka toban warkii sheegeeneran ilaa sacdan marne war umakaxaynmale geedkatan marne lankeediganinka nagadii maydaneere gudigiyasin baahan afar ilaa kufaguday saldika koyaneeri saldiki hobunkasani marneedan dadka gudigaa kamid ah saldiki hobunkasani markaasa laneerlankirogaa kuma kumida dadkiigenisee roodin maydaneere intiisin janwaalmood guurtantaynaafi lankirogaa kuma kuyananoon markaasee dabo shanwaalmood guuri koramihiini lankiisi maanaha fariintisindaaf miskaleedii talyaanka saneeye yalla kulana fadaana oo maanaha dhibkiina warayna ka guuri korna iyo maanaha walkafiya kuwal hadalna fadaana dadka meelidooda iskamidna daba maanaha walban haysana dukaamina laga guuri koran lana maanaha boqolka kun ay distinshi aan wadaba korna nimankaasi naftiyo marna sidii lakaguuri lahay sida maamulay si hawaanba guuri lahay dadkaasi sidii lakaanba bii lahay waxyaalo badana kuwada masalaan lankeen daan meerni markaasa meeren lankii mobilgala kuma qoyo kaan hooba kooda laha siiyeere bari laha siiyeere meeren marka kasii dhibaatooyinka intaas la-eg shacabka ka jeeda deegaanadan koonfur galbeed somaliya ku hay deegaanada maamulka puntland jarta xiriirisin hala samayteen wasiirada ama maamulada kajarada ee koonfur galbeed soomaaliya ee fadhisha baydhabo ma wasiirada iyo horta maamulada koonfur galbeed oo lama hata maragneeda rasmi una maamul niinhaayo reer niinhaayo una hata wasiir aan hala sameyni malaan iskaleni maragneeda goboliya degmaha la sameyni mana aanigeka marra u weydiinuna marnamati meelo lamiinji lamijeyi taliyaha gobolka taay maxad membership lixano marmedlankaasiyoonsu naftaminhaay islaadinsiina markaasa maanaa dadkiniweydiinaan lamaari lankaasi safara kumada miguri migleyo lamaari maamulka koonfur galbeed lamiinsuurdigano qof oshirhaay inuna lahadano oo cabashidaana dhukaanjeeg marka inka dambeyntii ibrahim haddii xaaladda sidaan ita siin qorshaysantaa in dhibaatooyinkan siinka dheeraden muddo fara badan shacabkaas dhibaato lagu haayo inka dambeyntii qorshahan inaysin puntland kusii noolataan fadaasana mase inaysin deegaanadii ku dhalateen dibaankanagataan fadaasana horta qofkaas deegaankiisa ka dhaladii maaragmeel intiisa maanaha kuma banaadan umuman baaminin deegankana maragneeda kamagana boolkiigu boqlan baahana laakiin maana amantaan baahana maamulka koonfur galbeednay bakosugana madahadiis maragneeda horta walaha ka dhibkanihaaye maamulu mihini daba maragneeda kukoyi maragneeda australia adduunka dagis kukoyi mihini somalia maanka somali maragneeda dingada lete dingada lete mihini maragneeda adduunyada mihini sideedi tobanka gobol soomaaliya kornolna marinku yar horta maamulka koonfurta galbeedda koonfurana iyona maragneeda gobol alla gobolkana ku noolna una maamulka koonfur galbeed dalkiisharasa ku noolana annana maanaha mayba kosugaanayn maamulka koonfur galbeed maamulka dambeena la hadala oon maanaha geelka soomaaliya istaabaanna hooran maanaha kamana digeed inka dhalile oo baydhawihooda oo maanaha afgeeyahooda oo maanaha maragneeda kasirii mashoonaaranikoda dhammaanka fikriyeed madaxweynaha koonfurgeeda madaxweynaha puntland haka gato arrimo dadka haydiyaakasaasana laakiin maanaha ishigeedaan leenihaayoona wadankii kanoornamokunoodaanna dhibkaasitaas aburinanihaayo maamulka koonfurgeedeed meedaslaahajorta maanaha ka hadala ibrahim eedeeda maasinta fariintaasayna kiin gudbii doonaa waana isku dayi doonantoona mas-uuliyiinta koonfur galbeed soomaaliya antaasina wal ku weydii doonaa eedeeda maasinta ilaahay siin ku dul qaada dhibaatada